habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington waa habeen jimco ah bisha juun ah waa siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay qodobada aad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaanna dhegaystayaal waxaa ka mid ah sida lagu heli karo doorasho hufan oo ka dhacda soomaaliya walaalkayga aan ka shakisanahay mise qaabku wax u wada keliya inaanan ka fikirino sideen waxa kani isla wadi karnaayo wax qurux badan noo soo bixi karaan waa in la yidhaahdaa marka kushiinkana qofka ku jira in loo daayo ayaan arkaanaya ila soomaaliya inay tahay meesha wax ka socon la'yihiin iyadoo hadba sidii oday muuse suu hore u sheegay dad ka soo dhexhadlayso caqabadaha ugu weyn ayaa taas ah dadka soomaaliyeedna waa ka dhansiin waa dareensan yihiin hal booli adnidig xalaale ma dhasho sababta u hore xulitaankii la xulaayey qaabka loo xulaayey ayaa ah waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan doorasho etoobiya ah looga dareerayo isniinta dalka iiraan oo isna ay dadku maanta doorasho u dareereen qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idiin akhriyo madaxweynihii hore ee waddanka ivory cost loren bagbo ayaa ku laabtay dalkiisa shalay todoban sano kadib markii uu diiday inuu qirto guuldarradii ka soo gaartay doorashadii madaxtinimada taasoo dhalisay rabshado bilooyin socday oo ay ku dhinteen in ka badan saddex kun oo qof bagbo ayaa loo wareejiyey maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee haig sannadkii labada kun iyo koob iyo tobankii wuxuuna siddeed sano sugayey maxkamad iyadoo loo haystay dembiye dagaal xaakim ayaa wax dembi a ku waayey sannadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii isagoo sheegay in dacwad ogayaashu ay ku guuldaraysteen inay caddeeyaan kiiskooda kadib markii uu ka soo degay jaranjarada ah diyaaradda bagbo waxaa loo gelbiyey qolka v i b da ee garoonka diyuuradaha halkaasoo ay ku soo dhoweeyeen isbahaysigiisa siyaasadda iyo xaaski booliska hong kong oo adeegsanaya sharciga amniga qaranka ayaa shalay xiray shanta feftire iyo maamulaha wargeyska apple daily ee u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda oo lagu eedeeyey inuu gacansaar la leeyahay quwada shisheeye booliska ayaa sheegay inay hayaan caddeymo muujinaya in in ka badan soddon maqaal oo uu daabacay wargeyska ay door muhiima ka ciyaareen waxa ay ugu yeereen shirqool lala galay dalal shisheeye si cunaqabatayn loo saaro shiinaha iyo hong kong wargeysku waxa uu ku sheegay bayaan in tallaabadaasi ay aamusiisay laakiin uu wacad ku maray in uu sii wadi doono werintiisa si uu markaasi uga dhabeeyo ballanqaadkiisa ah in uu xaqiiqada soo gudbiyo israa'iil ayaa duqaymo cirka ah ku qaaday marinka khaza goor dambe oo shalay ah markii labaatan iyo markii xabad joojin aan caga badan ku taagnayn lagu istaajiyey bishii hore dagaal socday muddo koob iyo toban maalmood ah oo u dhexeeya israa'iil iyo xamaas duqaynta ah ayaa timid kadib markii dadda u dhaqdhaqaaqaha markaasi ay abaabuleen madaxda xamaas ay abaabuleen ay bilaabeen in buufino dab dhaliya oo ololaya ay u diraan gudaha israa'iil maalintii saddexaad ma jiro wax wara oo degdeg ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay duqayntaasi oo laga maqlay magaalada khaza israa'iil ayaa sidoo kale qaaday duqaymo dhinaca cirka arbacada oo ay ku bartilmaameedsatay waxa lagu sheegay xarumaha xamaas taasoo aanay cidi ku dhiman kuna dhaawacmin muuqaallo ay heshay wakaaladda wararka a p ayaa tusaya waxa u muuqday hub culus oo darandoori u dhaca oo ka imanaya khaza iyadoo muuqaallo kalena ay muujinayeen gantaalo laga soo riday khaza laakiin macadda nooca ay ahaayeen iyo halkaa ay ku dhacayeen nagala socotaanna waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington aan ku bilowna ee dadka u ololeeya arrimaha deegaanka ayaa ka digaya in baahida ay dadku u qabaan dhuxusha iyo weliba dalabka suuqa ay sii hurinayaan abaarta iyo xaalufka lagu hayo dhibta soomaaliya maxamed kaahiye ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho waxaana soo jeedinaya nuur xasan nuur axdiga qaramada midoobe ee la dagaalanka nabaad guurka dhirta ee loo soo gaabiyey u n c c d ayaa sheegay in qiyaastii siddeed milyan iyo laba boqol oo kun oo geed la jaray si dhuxul looga dhigto gudaha soomaaliya intii u dhexaysay sannadihii labada kun koob iyo tobankii iyo labada kun toddoba iyo tobankii arrintan ayaa cirka ku sii shareeraysa xaalufinta taasoo sii kordhinaysa qalleelka dhulka cuntoyari iyo bay-ada oo u nuglaata daadadka iyo abaaraha soo noqnoqda doctor cabdulaahi cilmi maxamed oo ah xeeldheere dhinaca deegaanka biyaha iyo isbeddelka cimilada ayaa sheegay in qaybo badan oo ka mid ah soomaaliya ay hadda wajahayaan dhibaatooyin xiriir la leh isbeddelka cimilada kuwaas oo keenay xaalufin aanan horey loo arag oo dalka ka dhacay soddonkii sano ee lasoo dhaafay
qaybo badan oo ka mid ah hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa ah meelaha aan ku aragnay fatahaadaha ugu badan sababtoo ah baaxadda webiga oo hoosaysa iyo biyaha uu wado oo ah kuwo mug weyn taasi waxay xiriir la leedahay tirada geedaha sababtoo ah marka geedka la jaro aad bay u sahlanaan kartaa in carrada ay suusho kadibna u xuubsiibato webiga marka dhammaan arrimahan oo isku xidhan waxaa lagu qeexi karaa in dadka ay jareen tiro badan oo geeda ah kuwaasoo dheerayn karay nolosha dadka baadiyaha iyo xoolahooda qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee tirsigiisu uu ahaa labaatan soddon iyo lix kaasoo la dhaqangeliyey sanadka labada kun laba iyo tobankii ayaa suurto geliyey mamnuucista dhoofinta dhuxusha ee soomaaliya in kasta oo dhuxul badan weli loo dhoofiyo dalalka khaliijka carabta haddana nabadda iyo xasiloonnida aanan badnayn ee soomaaliya iyo nolosha dadka oo isa sii beddelaysa ayaa suurto gelisay in qaar ka mid ah qoysaska soomaalida gaar ahaan kuwooda ka soo laabtay qurbaha ay bilaabeen adeegsiga gaaska la shito ikraam faarax ayaa ka mid ah dadka aanan adeegsan dhuxusha waxay tidhi berigii hore dadku waxay magaalada ku adeegsan jireen dhuxul badan laakiin muddo kadib dadku waxa ay u weecdeen inay adeegsadaan gaaska sababtoo ah waxaa soo hagaagay ammaanka marka gaaska waxaad ka heli kartaa meel walba oo magaalada ah sidaas daraaddeed adeegsiga gaaska ayaa aad uga sahlan dhuxusha sababtoo ah gaaska waa ka dhaqso badan yahay mana bixiyo qaac faa'iido dhanka amniga ah ayuu u leeyahay deegaanka mana jiri doonaan geedo dambe oo la jaro hay-adda u n c c d waxay sheegtay in dalalka caalamka oo dhan laga rajaynayo in marka la gaaro sannadka labada kun iyo soddonka ay soo ceshtaan dhul gaaraya hal bilyan oo hegtar xogeyaha fulinta ee barnaamijyada qaramada midoobey ibraahim thiaw wuxuu sheegay in ururkiisu uu gacan ka geysanayo sar u qaadista maaraynta dhulka si looga ilaaliyo cimilada keenaysa adeegsiga xaddhaafka ah taas oo markii dambena sahlaysa in dhulka uu nabaadguuro abaarana ay dhashaan afhayeenka ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed ibraahim macalimo ayaa mar kale ku celiyey in jarista geedaha iyadoo laga leeyahay dana ganacsi ay tahay mid sharci darro ah waxa uu ku boorreeyey muwaadiniinta soomaalida inay ilaashadaan haraaga kaymahooda
taasina waxay ahayd warbixintii maxamed kaahiye oo muqdisho nooga soo diray waxaana noo soo koobayey waryaheenna nuur xasan nuur codbixiyayaasha waddanka itoobiya ayaa u diyaargaroobaya inay codkooda ka dhiibtaan waxaa lagu micneeyey tijaabadii doorasho ee ugu horreysay ee uu sameeyo ra-iisul wasaare abiy axmed tan iyo markii uu xukunka itoobiya qabtay sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii doorashadan isniinta soo socota bilaabanaysa ayaa waxaa ku baratamaya xisbiya badan xisbigii ugu codbatana waxa uu soo dhisayaa dowlad laba mar oo hore ayaa dib loo dhigay doorashada waddanka itoobiya wariyaha v o eda hiter mardag ayaa warbixintan ka soo diray magaalada adisababa maxamed cabdi xasan sandheere ayaana soo jeedinaya
olole doorasho oo ka socda caasimadda dalka itoobiya ee adis ababa dad badan oo magaaladan ku nool weligood ma arag xorriyad hadal iyo olole noocan oo kale ah oo ka dhaca dalkaasi mila tasbahi waxay ka mid tahay dadka ku nool magaalada adis ababa waxay tiri xilliyadii hore waxaan oo kale ma aanan arkin maalmaha doorashada noloshu way qaaliyowday dad badan baana ku dhintay rabshadaha hadda socda laakiin waxaan rajaynayaa in doorashooyinku ay wax badan hagaajiyaan xisbiyada mucaaradku si xora ayay u ololeeyaan waxaana rajaynayaa dal dimuqraadiya ayay tiri isniinta codbixiyaasha ayaa markii ugu horreysay u dareeri doona goobaha codbixinta muddo lix sana ah iyadoo doorashooyinka baarlamaanka ee gobollada iyo kuwa federaalka ay u tartami doonaan siddeed kun oo murashax oo ka kala socda sagaal iyo afartan xisbi tartamayaasha qaarkood ayaa sheeg in codbixiyaashu ay ka walwalsan yihiin horumarka dhaqaale iyo ka siyaasadeed iyo weliba amniga waa kan towfiiq cabdulaahi
waxyaabaha ugu muhiimsan ayaa waxaa ka mid ah xasilooni iyo nabad ka hirgasha dhammaan qaybaha dalka etoobiya towfiiq waxa uu sheegay inuu kalsooni ku qabo in maalinta doorashada iyo kadibba ay noqon doonaan kuwa nabdoon iyadoo xitaa ay jirto dhibaatada gobolka tigray iyo xasarado meelo kale ka jira dagaalka tigray ayaa bilaabmay bishii nofembar ee sanadkii hore kadib doorashooyin qaran oo markii hore loo qorsheeyey bishii augost ee laba kun iyo labaatan hase yeeshee dib loogu dhigay xanuunka covid sagaal iyo toban dartii gobolka tigray ayaa isagu qabsaday doorashada gobolka taasoo dowladda federaalku ay sharci darro ku sheegtay dagaal ayaa arrintaasi xigay haddana kumanaan qof ayaa ku dhintay malaayiin kalena way ku barakaceen amaba dalka way ka qaxeen saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in macaluulay hadda ka jirto deegaano ku yaala tigray iyo gobollada dariska la'ah gobolka tigray hadda lagama codaynayo laakiin murashaxiinta qaarkood ayaa sheegay in iyadoo dagaalku socdo dhibaato bini-aadanimona ay jirto haddana doorashooyinku ay tahay inay dhacaan sida uu qabo yohannes mokenen oo baarlamaanka u tartamaya
waxaan garan karaa dhibaatada jirta hase yeeshee ma joojin karno waa inaan dhibaatada xallinaa waa inaan dadkeenna caawinaa waa inaan dhibaatadooda ka hadalnaa dhinaca kalena doorashooyinku waa inay dhacaan wax kasta oo ay natiijadu noqoto makanan ayaa sheegay inuu jiro cadaadis ololaha doorashada lagu sameeyey sida in xafiiskiisii xoog lagu xidhay ololihii doorashadana laga joojiyey deegaanada taageersan xisbiga talada haya ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa la filayaa inuu kursiga sii haysto iyadoo xitaa dagaalo u dhexeeya ciidanka federaalka iyo xoogaga gobolka tigrey sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii master abiy ayaa helay abaalmarinta nabadee nobel kadib markii uu galay heshiis soo afjaray colaad labaatan sano kala dhexaysa dalka deriska ah ee eritrea hase yeeshee dadka siyaasadda u dhaqdhaqaaqa qaarkood ayaa sheegay in iyadoo taariikhda etoobiya xisbiga talada hayaa uu mar walba guul weyn keeno haddana codbixinta sanadkani ay ka duwanaan karto waa tansihiinta fera oo madax ka ah urur u dhaqdhaqaaqa dumarka waxay tidhi uma malaynayo inaan marnaba ku noqonayno hannaan uu hal xisbi helo boqolkiiba boqol kuraasta baarlamaanka marka haddaba taas la eego waa wax weyn ayay tidhi sahiinta ferre ayaa sheegtay in etoobiya ayna weligeed sidan u kala qaybsamin waxayna intaasi ku dartay in doorasho tartan wanaagsan loo galo ay dalka siin karto rajo ah in isbeddel wanaagsani uu soo socdo
warbixintaasina waxaa magaalada adisababa nooga soo diray wariyaheenna jiter mardak waxaana soo jeedinayey maxamed cabdi xasan sandheere isla wararka doorashooyinka ayaynu ku jirnaayee waddanka iiraan dadku waxa ay maanta u dareereen doorasho si ay u doortaan madaxweyne cusub laakiin waxaa liita xiisaha ay dadku u qabaan doorashadan sababo la xiriira saameynta xanuunka covid sagaal iyo toban iyo dhaawaca dhaqaalaha dalkaasi ka soo gaaray cunaqabataynta uu maraykan ku saaray ibraahim ra'iisi madaxii hore ee golaha cadaaladda iiraan ayaa loo arkaa inuu ugu cadcad yahay musharaxiinta waxaa la baratamaya cabdulnaasir xamaati madaxii hore ee bangiga dhexe ee iiraan iyo musharaxiin kale oo mayal adag ku dhowaad lixdan milyan oo reer iiraana ayaa xaq u lahaa inay codeeyaan maanta kuwaasoo go'aan ka gaaraya afartan musharax ee doorashadan u taagan kooda bedeli doona madaxweyne ruuxaani oo laba jeer xilka iiraan hore usoo qabtay warbixintan waxaa qaahiro ka soo diray wariyaheenna xuseen saxnuuni dadweynaha dalka iiraan ayaa maanta u dareeray sanaadiiqda codbixinta si ay u doortaan madaxweynaha dalka afartan sano ee soo socota ee beddelaya madaxweyne xasan ruuxaani kumanaan reer iiraan ah ayaa la arkayey ayaga oo safaf dhaadheer ku jira goobaha codbixinta oo si weyn ay u ilaalinayaan ciidamada amniga ee waddankaasi madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday ee xasan ruuxaani ayaa ka mid ahaa dadka codkooda dhiibtay maanta waxa uuna ugu baaqay dadweynaha in ay codbixinta u soo baxaan maadaama ay tahay buu yidhi mid ku xidhan mustaqbalkooda hogaamiyaha ruuxiga ee dalka iiraan cali kamani oo codkiisa ka dhiibtay magaalada caasimada ee tehraan ayaa ku booriyey lixdanka milyan ee codkooda dhiiban kara ee reer iiraan in ay si weyn ugu soo baxaan codbixinta doorashada madaxtinimada sidoo kale madaxda codkooda dhiibtay waxaa ka mid ah moxamed khatimi madaxweynihii hore ee dalka iiraan oo ah siyaasi qunyar socod ah iyo axmed najaad oo isna horay u xukumay dalka iiraan kana mid ah qolyaha mayalka adaga sida ay baahiyeen guddiga doorashooyinka dadka codkooda dhiibanaya ayaa gaaraya sagaal iyo konton milyan oo codbixiyaal ah kuwaasoo codkooda ka dhiibanaya toddoba iyo lixdan kun oo goobood oo ku yaala magaalooyinka waaweyn iyo in ka badan shan iyo toddobaatan kun oo sanaadiiqda codbixinta ah oo la gaarsiiyey tuulooyinka kala duwan ee waddankaasi tiviyada dalka iiraan ayaa soo bandhigayay diyaaradaha qumaatiga u kaca oo loo adeegsanayay in sanaadiiqda codbixinta la geeyo meelaha ay adag tahay gaaritaankooda sida tuulooyinka inta badan dadka gorfeeya siyaasadda iiraan ayaa saadaalinaya in doorashada uu ku soo bixi karo murashaxa muxaafadka ee ibraahim ra'iisi oo ah madaxa golaha garsoorka dalkaasi kana mid ah garabka mayalka adag ee muxaafadka inkastoo xeeldheerayaasha qaar shaki ay gelinayaan arrintaasi kooxaha mucaaradka iyo dibajooga iyo qaar ka mid ah mucaaradka ku sugan gudaha dalka iiraan ayaa ku baaqay in la qaadaco doorashada taasoo ay u arkaan mid loogu talagalay inuu ku soo baxo ibraahim ra'iisi ayadoo ujeedku uu yahay bay yidhaahdeen muxaafadka mayalka adag in ay sii haystaan awoodda dalka dadka codkooda dhiibanaya dalka iiraan ayaa kala dooranaya afar murashax oo lagu wado in midkood uu bedelo madaxweynaha muddadiisa dhammaatay ee xasan ruuxaani kuwaasi oo dhammaantood lagu tilmaamo inay yihiin muxaafidiin mayal adag marka laga reebo hal murashax oo dhexdhexaad ah kaasoo ah guddoomiyihii hore ee bangiga dhexe cabdinaasir hamati oo loo arko inuu yahay murashaxa ugu weyn ee doorashada guusha murashaxiinta muxaafadka lama filayo in ay carqaladayso wadahadallada vienna ee u dhexeeya iiraan iyo quwadaha adduunka kaasoo ujeedkiisu uu yahay dib u soo noolaynta heshiiskii iiraan ay la gashay dowladaha tunka weyn ee dunida kadib markii iiraan ay ogolaatay in ay xakamayso barnaamijkeeda nucleerka iyadoo ay ku bedelanayso in laga khafiifiyo cunqabataynta saaran madaxa guddiga doorashooyinka iiraan ayaa sheegay natiijada doorashada madaxweynaha in lagu dhawaaqi doono duhurka maalinimada sabtida haddii aan dib loo tirin codadka doorashada madaxtinimada dalka iiraan ayaa dhacaysa xili dalka iiraan uu la daalaadhacayo qalalaaso dhaqaale islamarkaasina ay wajahayso caqabado ku aadan sidii loo fulin lahaa heshiiska hubkeeda nucleerka oo ay la gashay dowladaha ugu xooga weyn dunida xuseen saxnuuni v o a kahira
waa hagaag dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno sida lagu heli karo doorasho hufan oo ka dhacda soomaaliya iyo caqabadaha hortaagan wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa noogu soo diyaariyey magaalada muqdisho
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa sidee lagu heli karaa doorasho hufan oo ka dhacda soomaaliya sideese loo gudbi karaa muranka adaga ka taagan guddiyada doorashada oo xilligan dib oogis ay ku samaysa dowladda soomaaliya kadib markii lasoo gudbiyey xubno cabasho laga qabay xilliganse xaggee laga aadayaa wakhtiga dib u dhaceeda ku yimid heshiiskii lagu gaara muqdisho toddobayo labaatankii bishii mey oo ilaa hadda heshiiska meelaha qaar uu gaabiska muuqanayo barnaamijka faaqidaada waxaa nagala qaybgelaya xildhibaan maxamed xasan idris oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka guddoomiye hore maxkamadda saree soomaaliya ibraahim iidle suleymaan duniyo maxamed xasan duniyo carshaan oo ka tirsan bulshada rayidka iyo xildhibaan maxamed siciid wasiir ku-xigeenkii hore caafimaadka soomaaliya kana tirsan golaha shacabka dhammaantiin aada baad umahadsantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka v o eda aan ku horeeyo wasiir ku-xigeenkii hore caafimaadka marka laga hadlayo doodaha adaga hareeyay doorashada guddiyada waa maxay saabaha ugu waaweyn ilaa hadda looga dhammaan laayahay markaad fiiriso waktiga socdo iyo lixdankii maalmood heshiiska lagu gaaro bismiillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan rajaynaynaa horta marka hore in ilaahay uu quluubteenna uu isu keeno soomaali haddaan nahay waa la socotaan waa markii ugu horreysa ma ahan oo doorasho la qabto doorashadanna maba ahama doorasho cusub waa doorasho afar sano ka hor lasoo maray dhibaatada taallaa waxay tahay anigu markaan eego waa kushiinkan uu rabo qof waliba inuu qeyb ka qaato wax kariska cuntada inuu asigana uu qeybtiisa uu ku yeesho marna haddii dee dadkii wax karinayay ee bataanna waxaa halaabaya cunadii la diyaarin lahaayo dadkii loo geyn lahaa waxay la tahay dowladda federaalk soomaaliya dadaalo badan ayay ka muujisay arrimaha doorashada gadaal dambena ugu dambeyntii waa taan la soconayo dee wixii lagu heshiiyeyna aan la wada socono dowlad goboleedyadii iyo waxay usoo dhammaatay dowladda federaalk arrinteedii howlihii way socdaan qaabkay u socdaan ee hadda ay ku socdaan haddii loo daynin dad gaar ah oo lagu ogyahay lagulana xisaabtamo dhibaatada soomaaliya haysata ugu weyn waxaa weeyaan dadku dhanniga ayay ka shaqeeyaan malada anigu qalbigaaga waxa ku jira ma ogaan karo laakiin taariikhda wax badan baan ka baran karnaayoo wax badan baan soo baranay soomaaliya maantadan waxay u baahan tahay qalbi wanaag in loo wada yimaado in laga wada shaqeeyo in walaalkayga aan ka shakisanahay mise qaabku wax u wada keliya inaanan ka fikirinoo sideen waxa kani isla wadi karnaayo wax qurux badan noo soo bixi karaan waa in la yidhaahdaa marka kushiinkana qofka ku jira in loo daayo ayaan arkaa aniga xanaan maxamed ilaa iyo hadda heshiiskii la gaaray lixdankii maalmood wuu socdaa welina guddadii doo guddigii doorashada lagu muransanaa aada aqbal ma wada ahan marka xaggee ka dhaqaaqi leedaha waa mahadsantahay horta runtii guddigan intaan la magacaabin ka hor heshiiskii toddobiy labaatankii bisha hadda lasoo lasoo dhaafay dhacaya intii ka horreysay waxaan rabaa inaan muujiyo eedda waxaa la saarayay dowlad goboleedyada qaar aan kasoo jeedo deegaan doorashadii ay tahay puntland iyo jubbaland waxaa hadda runtii muuqata inaan ayagu ahayn dadka xagaldaacinaye oo hadda guddiyadii jubbaland oo anigaan ka imid saddexdii maalmood ugu horreeyey shuruudihii loo qabtay ay kasoo baxeen marka si guud ahaan haddaan u hadlana meesha ay iska qaban la-dahay guddiyadan cagaha ka haysta wadooyin badan behind the scene waxa lahaa usoo maraya waxaan aaminsanahay inay tahay weli villa soomaaliya villa soomaaliya inay tahay meesha wax ka socon la yihiin iyadoo hadba sidii oday muuse suu hore u sheegay dad kasoo dhexhadlayso caqabadaha ugu weyn ayaa taas ah dadka soomaaliyeedna waa ka dheragsan waa dareensan yihiin marka taa ilaa villa soomaaliya ay runtii ay u aragto wadadii extensionka inuu soo xirantay oo doorasho la aado doorasho ay wax ku raadiso waa taas ayaa keenaysa wayna sii adkaanaysaa broceska wuxuu qaadan doonaa waktigii laisku ogaa wakti aada uga badan sida hadda muuqato taasaana sabab u aan aaminsanahay
guddoomiye ibraahim maxkamadda saraad soo qabatay cadaaladda iyo doodahana waxay salka ku hayaan oo in la tartamo laakiin kalsooni daraa jirto sidee lagu heli karaa doorasho kalsooni ku timaada oo dhammaan dhinacu ay ka qayb galaan bismi illahi raxmaan iraxiim allahuma salli calaa sayidina maxamedin wala ali saxbihi wasalam marka hore anigoo asraamaya walaalaha iyo gala soo qayb galay doosha dooda iyo idaacadda v o edaba haddaan su-aashaas kusoo dhawaado in la helo doorasho hufan waxa aasaasa marka hore horta in la helo hay-addan hay-adda maamulaysa doorasho waxaa maamulaya waxa weeyaan wa guddi doorasho guddiga doorashadu waxay u baahan tahay marka hore laba shardiyo aasaasiya ayay u baahan tahay markii hore waxay u madax banaani inay ka madax banaan tahay xukuumaddii xilka haysay inay ka madax banaan tahay dadkii kale tartamaya xisbiyada ahaa dadkii kale musharixiinta ahaa cid u dhexeeya oo dhexdhexaada horta waa in la helaa marka la helo dhexdhexaadnimadaas waa in la helaa maxay kalsooni dadkiina ay kalsooni ku qabaan waayo dhexdhexaadnimada ay ka iman kartaa kalsoonidu oo ay dadkii ka wada dhexeyn kartaa marka mushkiladda maanta taallaa waxay tahay waxaa meesha ka maqan madax banaanidii kow oo kama madax banaana dhismid dhisidii hay-adaha doorashadu kama madax banaana xukuumaddii kama dhex madax banaana tusaale ahaan qodobka koowaad ee heshiiska markaad eegto waxaa la yidhi ra-iisul wasaaraha loo soo gudbinayaa guddiyada la bedelayo ra-iisul wasaaruhu waxa weeyaan waa madaxa xukuumadda oo la xisaabtan uu ku leeyahay madaxweynaha xilka maanta haya taasi waa qodob weeyaan oo kama madax banaano de waa xukuumaddiisii weeyaan laakiin dee dhaban doorashadii waxaa lagu wareejiyey ra-isul wasaaraha madaxweynuhu banaanku istaagay
ra-iisul wasaaruhu madaxweynuhu wuxuu kuleeyahay la xisaabtan buu kuleeyahay maadaama uu yahay madaxweynihii dalka haba ahaado mudaxiraadkiisa ha dhammaado laakiin madaxweynuhu wuxuu kuleeyahay la xisaabtan buu kuleeyahay waana waxa realitiga ee dhabta jirta oo jirta marka waxaa jirta waxa tahay wixii madax banaani guddi guddi madax banaani isagu ma sameyn aan kuusoo- aan kuusoo laabana marka Eh, duni maxamed cali aad baad ula socoteen bulsho rayad arinta doorashadu doodaa ka taagan guddiyadaan si gaar u egeynaa bal sidee lagu heli karaa guddi hufan oo siyaasadka madax banaan oo dadkan daneynaya tartanka kursigan u garsoori kara bismillaahi raxmaan raxiim horta waa waxaan usoo jeedinayaa mahadnaq iyo bogaadinba hay-adan oo maanta idaacadan v o a n meesha noogu wacday iyo asxaabta igala qeybgelaysaba intaa markaan kaga gudbo su-aashaada aan usoo dhaadhaco waxa waaye horta marka u horeysaba waxaa l- waxa waaye waxaa l- hal hal booli adnidig xalaale ma dhasho sababta u hore xulitaankii la xulaayey qaabka loo xulaayey ayaa ah meeshaan eedo badan ayaa jiro eedaha badan waxa waaye la tashi lama sameynin toddoba nin oo shan maamul ah iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaaraho kor kaga soo dhacay ayay howsha u dhexaysay sideed bilood ayay isjijiidayeen qaab kastaba ha u dhacdo la tashi meesha waxaa ku jiro qodobada toddobiyo tobanka ah la- bulsho raydaa ku jirto ibidkayo nagama ay tixgelinin annaga keliya ma aha bulsho rayidda kuwa abaabulan laakiin bulshada rayidka waxay leeyihiin aqoon-yahanay leeyihiin waxay leeyihiin expertyaal aad leeyihiin waxaasoo dhan lagalama tashan toddobadaas nin ayaa marna dhuusa mareeb one iyo two iyo three ayagu unbaa had boqol isku xiraay ayaga keliyay ku koobnaayeen wixii ay soo saareen haddana haddii uh, ummaddii ay ka kicisay uh, oo laga kiciyey muulka laga kiciyey oo annaga aan ka hadalnay oo niri guddiyadan dhexdhexaad ma aha mideeda kale constitutionally ma aha constitutionally ma ahan in ciidan uu guddigii ama saameyn ku yeesho doorashada ma ahan muxuu ahaan inuu ku yeesho dad rayid ah waxay ka bixi weysay dowladda inay tiraaho mar kastaba ay soo qaato eh, xasan saas buu yeelay sheekh shariif saas uu yeelay war hadday ayaga qaldanaayeen adiga wax sicid maa lagaaga baahan yahay mise xasan iyo shariifaad dabagelaysaa qaladkii shalay ay galeen marka horta taas way soo jiitantay sideed bilood toddoba iyo labaatankii ugu dambeysay ee hadeertaan bishii dhaweyto markii crisis-ka dhacay wadankii uu hoog- hoog- uu ka dhici lahaa hadaanta ee dhibaatada ka dhacday ee qir iyo qir laba bilood aada ogtihiin xamar inay isla joogeen ayagii toddobadii nin ay markii dambe dowladdii ku dhawaaqday in wixii ay fashilmeen wixii dhacay waa isla ognahay hadaantii markii laga soo noqday waxaa lagu heshiiyey waxbaa jiray waxaa ahayd guddigaa dhexdhexaadna ah marka qoladan macaaradkan ah waxba ma ay fiirsanin qoladii dowladiin waxba ma fiirsanin welina taladii dadkii ma- taladii ma ay soo siinin dadkii wax ka Ayaga ogaa- weli ku jirtaa gacantooda.
ayagii gacantooda ku jirtaan waxay ku heshiyeenna wax macquula ma ahe lixdan iyo toddoba ay soo saareen siday doonaana ku soo saaraan kuwaan wuxuu m- ra-iisul wasaarihii wixii oo dhan gacanta loo geliyey wuxuu asagana uu uu door biday oo uu waxeeyey wasiiradiisa golihiisa wasiirada kuwan macaaradka ma ay dhihin war golaha wasiirada wixii annaga aan ka doodnay annagii inay hor fadhiistaan waxa waaye muddac iyo m- mabduuc iyo qof dhexdhexaad in la helo waay oo oo wixii caddeeya ayagana waxay dhaheen sa- micnaha waxaa meeshan ka fiirsasho la-aan ayaa ayaa muuqata Ayaa muuqata.
Waad mahadsantahay. Eh, maxamed saciid eh, si loo helo guddi madax banaan doodoo dhanba waxay ku imaanaysa meelaha qaar in guddi madax banaan oo bulsho rayid aqoon-yahan ka yimaad maxaa diidanaa eh, eh, dhinacyada siyaasadda ku loolamayay inay arrintan ay ay dadka soo dhexdhigaan Ma- maxaa taa diidayay walaal ah, hadalka oo gabadh walaashay aan qaadanayaa oo maa buniya calaa batil fahuwa batil bay tiri hadalka wixii qalad ku dhismay eh, ma- de- ma saxmaan laakiin arrinta meeshan jirtay waxay tahay guddi baan lahayn annaga oo shaqo badan muddo badanna soo shaqaynayay ilaa iyo shan sano ku dhowaad iyo ka badanba guddigaasi baarlamaanka recommendationadu uu keenay waan la soconay dadkiiya ummadda soomaaliyeed aad waxaad aragtaa annaga waxaan isugu hiilanaa dulmiga sideenaba waxa saxda annagoo arkaynaan jid kaloo qaldan baan raadinayna because sababtuna waxay tahay dad baaba ku dan arrintan inay sii dheeraato dowladnimadeedu iyo meeshaan higsanayno inay sii dheeraato dad baa dan gaar ah inay leeyihiin aan anigu moodaa haddaan eego dhinacayga af- aragti ahaan marka dhibaatada taallaa annagaa isxaagla daaminayn annagaa isla goynayno annaga ayaana isu diidan institution bay u baahan tahay hadalka aad tidhi waa la xisaabtanoo inuu jira hay-ad waa in lala xisaabtami karaa islamar ahaantaasna hay-adaasi inay yeelataa maxaan dhahay xuquuq ay ku shaqayso waajibaad laga rabo howlihii oo dhan jidka saxdaa lama waxa waxaa la yidhaahdaa af soomaaliga waxaa lagu yidhaahdaa waxani waa la dhoobdhoobayaa way soconaysaa xaal mastuur wax la yidhahdo xaal mastuurna dowlad laguma dhiso xaal mastuurkaas baan ilaa iyo maantana ku jirnaa wixii saxda ahaana dad baanan aan diyaar u ahayn inay ay ay horqabtaan mise ay daba qabtaan marka anugu hal mid baan marban ku celceliyaa waxay tahay walaalayaalow qalbi wanaag hadduu jiro dowlad aan u naxaynana ay jirto dadkoo dhanna niyad sami layskula shaqeeya waxa kanoo way toosi karaan xujo xujo laguma xaliyo xujadan taalana waxa lagu xalin kara keliya waxay tahay in dad soomaaliya soomaaliya wadanka u danqanaya inay jiraan sida aniga ila muuqata weli dadka qaylinaya markaad fiirisid badinkooda waa dad wax ayan ayaga iska lahayn raadinaya marka qof walibana howshiisa loo daayaan dhihi lahaa xildhibaan si weyn baad u diideen doorashadii guddiga madaxa banaan soo bandhigeen waktiyay keeneen guddi doorasho madax banaan oo muddo shaqaynay ahayd guddiga markuu meesha ka baxaana guddi kale la keena yaa rabtiin inay doorashada qabtaan dabcan haddii meel kasta dood ka timaado yaa isleedihin doorashada hirgeliyaan
horta waa mahadsan tahay guddigaas guddiga doorashooyinka guddiga madax banaan la dhihi jiray qorshahooda intaad ii sugtid horta guddigaasi waxaa lagu asteeyay doorasho qofi coda doorasho dadban hadday timaado dad kaloo dadbana imaanaya guddigii toosnaa ma jiro guddigaasi waxaa lagu tababaray loo baray waxay ahayd sanduuq la dhigaayo meelo badan magaalooyin kale la geynayo broces form la buuxinayo musharaxiin sawradooda ku yalyaalin weji kale loo diyaariyay tanna waxaa loo diyaariyey doorasho astaysan hal howl ka dhacayso ergo kooban oo boqol iyo kow ah shaqadeeda twenty sixteenkii lasoo qabtay oo la yaqaano ka bedelin mid ayagu ay qabanayaan marka guddigaas kan horta relevantba maaha shaqo isku malaha isku shaqo maaha haddana kaaga sii daran guddigaasi dadka madaxda ka ahaa qaladaad badan ayaa ka dhacay oo dhexdhexaadnimada aada uga fogeyd oo ka saari kartay meesha xataa haddii fursad loo siin lahaa ku adeyn karnaa nalama joogaan dabcan laakiin maxaad adeyn u haysid dowladda madaxweynaha inay raacdo fiiri waxaa meesha meesha waxaad ka qaldanba sideedaba waxaa qaldanba in ay madaxweynaha meel u raacdaaba qaldan golo wasiire ma ahayn dhexdhexaadnimada waxaaba ka saarayaba in horta madaxweynihii guddigiisa guddigii dad banaa maxaa lagu diiday guddiga dadbanaa lama diiday guddiga dadbanaa waxawey waa doorasho dadban dowlad goboleed kasta ama dowladda federaalk way xaq u leeyihiin from the scratch inay soo saaraan dadku iyagu ay u rabaan guddiga horoo dadbanaa waxay ku ekayd shaqadiisa markaasay ku ekayd mid la diiday maaha kan kaleetoo lasa diiday wuxuu ahaa guddi lasoo ururiyey oo nabad sugid iyo ciidamo madaxtooyada shaqaalaheeda oo ay muuqatay ayay ahaayeen taas saasa loo diiday waana muuqatay xukuumaddiina haddii dee sida la sheegay xagee laga aaday halkan yaa noo qabanaya doorashada doorashada waxaa qabanaya guddiyada la saaray inay qabtaan loo saaray keliya waxaa la rabaa in madaxtooyada ay faraha kala baxdo guddiyada inta dhiman si madax bannaan loo soo qoro madaxtooyada ay ku qanacsanaato intii ay ay behind the scene ka maamuli karto waqti badan ay gelisay inta ay ku qanacdo wixii u maro nasiibkeeday qabtaan laakiin intaa kadib ay iska sii dayso guddiyada inta dhiman maanta waxaan arkahayay dowlad goboleed galmudug afartii qof oo ka dhinayd way soo saareen waxaa dhiman marka ra-isul wasaaraha xafiiskiisa inuu si official waraaqiya usoo saaro halkaasna shaqadii ay ka bilaabato gudiyadii loo waco ay galaan tababar wiig ama laba wiig ah shaqadana way sahlan tahay maahan crok maxay ahayd wax oo ah ma ahan rocket side ma ahan waa shaqo horey loo soo maray oo la yaqaano oo haddii faraha lagala baxo madaxtooyada iska dayso degdeg loo qaban karo waxaad tiri dabcan guddi xukuumad kulug dowlad kulug lahaa meesha joogo laakiin lama huree dabcan oo wadanka dowlada u leeyahay waqti ka dhamaaday mucaaradku xilbay doonayaan sideen weli karaa guddi madax banaan oo hawshan qaban kara guddiga madax banaan waxaa lagu heli karaa in ra-iisul wasaaruhu xilkiisa qabto oo siday tahay u qabto oo u abuuro marka hore jawi kalsooni ah ra-isul laakiin waa xukuumaddii xukuumaddii waa se xil baa saaran isagaa waajib ka tahay inuu doorashada qabto markiisii horeba oo dastuuri ay u tahay isagoo ay dastuuri tahay ummadda soomaaliyeed ay kalsooni siisay kalsoonida siisay waxaa laga rabaa isagoo ka faa'iidaysanaya inuu abuuro jawi laysugu iman karo ummadda ka dhexin kara inuu ka saaro meesha wax dhammaan waxyaalaha lagaga cabanayo guddigii hore ee meesha keenay oo ah maxay in ay yihiin guddi ama shaqaalo dowladeed ah ama ah ciidan ay yihiin ama ay yihiin dad u daacada siyaasiyiin gaara oo u leh hiil gaara u sameynaya siyaasaed oo inuu inuu keeno guddi dadku ka kalsoonaan karaan oo waxaan waa garsoor bay garsoor garsoor bay sameynayaan dhinacyadu ay ay siin karaan maxay kalsooni si taa loo helana rasuul waxaa looga baahan yahay ra-iisul wasaaraha in uu tallaabooyinka ay qaadayaan ay noqdeen tallaabooyin aan mugdi ku jirin oo dhammaantood cad hadda kaba soo qaad sida hore loo sheegay guddiyadoo kale hal la eegaa la yiri dib dib ha loo eego guddiga dib u eegaya waa guddigii wasiiradu ahaa haddii guddiga wasiirada laftigeedu ayuu dib u sii magacaabay cid kagama darin midug mucaaradka ama musharaxiin ha noqota miyaan ha noqonin cid kagama darin ururadii bulshada cid kagama darin dhinacyadii cadanayay xataa haddaanu kaga darin marka ay go-aam soo saareen ay go-aamo gaadheen dadkii uma soo bandhigin oo ma odhan go-aamadan soo baxa waxa waxa waxaasaa yaalla taasa in ahayd in la mid noqoto marka waxa la yidhi nin hulaab xumi inuu xaqarsanayaa baa la moodaa xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda waxaa ka muuqda hulaab xumaan baa ka muuqata iyo inaanay waxoodii caddayn oo aanay wax si xalaalah wax xalaal duhur baa la qashaaye aanay go-aamada u qaadayn waxna usoo saarayn iminka tusaale ahaan oo kale kamadaan ka soo qaadno marka laga hadlayo gobollada waqooyi oo kale waxaa ku qornay heshiiska marka laga hadlayo qadiyadooda waxa weeye ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa ka tashanaya ilaa iyo iminka waxaa laga doonaya oo laga la-yahay ra-iisul wasaarihii inuu qabto shir ay isugu yimaadaan dhexdooda oo ay waxyaalaha taagan ay kaga wada hadlaan maxaa loo daamaxaa waxaas waxyaalaha keenaya kalsooni darrada waxaa keenaya amna darrada oo waxaa keenaya in tallaabo kasta oo la qaado laga shakiyo marka waxay ila muuqataa in ay tahay ra-iisul wasaaruhu in xilkiisa sida ay tahay oo ah si maarata hufan inuu u qabto taasun baa lagu heli karaya dunida sidee lagu abuuri karaa kalsooni maadaama ay muuqato kalsooni darro iyo kala shaki xoog badan waktigan uu sii dhammaanay lixdankii cisho toddoba labaatankii may la gaaro bilaabanaysay sidee lagu abuuri karaa kalsooni bal aan usoo daadegno caqabadaha waaweyna taagan xaggee laga aadaya sidee loo kalsooni loo abuuri karaa guddiyadan doorasho iyo dhinaca siyaasadda isku haya bismillahi raxmaan raxiim horta waxa waaye markii horeba ilaa sideedda belood waxa la soo waday toddoba iyo labaatanka keliya howsha ma bilaaban saddex caqabadooday ahaayeen caqabad waa guddigan kan ugu horreeya midna waa gedo midna waa goboladan waqooyi waay waxa waaye marka u horreysay marka waxaa u malaysaa shirki ugu dambeeyey intii un lagu noqday oo la saxiixay laakiin maxaa xal ah laysma dhihin oo xaggee laga aadaa hato haddii dib loo raaci lahaa arrintii baydhabo naftirkeeda haddii la dhexgeli lahaa waxaa u malaysaa in muxuu ahaan hato qolooyinkii ishayay oo maamul goboleedyadii dowladdii naftirkeeda inay si fiican usii fikirin talabadsi inaan la sameynin la tashi inaan la sameynin waxaa u malaysaa meeshii oo shalayto laga imaaday oo muqdisho broceska markii laga imaado musbre meeshii le in lagu noqdaad u malaysaa guddiyadan waxaa la yeeli karin lixdan iyo toddobadan in la isla tuuro wax cusub one week ma qaadateen cuqdad ma imaateen hadda cuqdadaa imaatee soddon iyo afaraa waxaa la yidhi waa waa waxaysan yihiin soddon inta kaleo soddon iyo afartii wax u dhigmana waa hareen isla markaas waa ku jiraan waa ognahay dadaa ku jiro ciidankii waa ku jiraan shaqaalihii dowladda waa ku jiraan haddana waxa waaye kana waa la saaray kana lama saaray cuqdadaas dhan ma imaan lahayn haddii laysla tuuri lahaa oo la waxeyn lahaa hadda marka waxaa waye maxay wax u dhaceen ma ma taagna hadda waxa waye alxamdulilah meel dhow ay joogtaa waa soo lasoo magacaabay wixii waa la badbedelay hadda waxa waaye dhaqaaqidii keliya dhaqaaqidiina waxay ku socon kartaa oo laisku aamini karaa may waa kuu soo wadaa waxaa lagu laisku aamini karaa inay jirto transparency iyo inuu jiro ka qaybgal participationka in la badiyo ya wax kasta oo la qabanayo in micnaha waadix yihiin isla markaas bulshadii rayidka inay goobjoog ka tahay culimadii inay goobjoog ka tahay bulshada rayidkaay ka mid yihiin laakiin qaybaheedii kala duwana inay u goobjoog yahaan la tashi inuu sameeyo ra-iisul wasaaraha macaaradkii inay qaybka yihiin oo iyaga naftirkooda dad xaquuqay u leeyihiin madaxweynihii iyaga isku mid waay idaacaddii in loo siman yahay idaacadda qaranka naftirkeeda waa in loo siman yahay waxaa la yidhi muxuu ah madax ra-iisul wasaaraha naftirkiisa waxyaabaha hadda aan oo lagu shakiga keenaya waxa waaye hadeeruu waxba bedelaya oo agaasimayaal magacaabaya xilligeen ku jirnaa xilli waxaan ku jirnaa aan doorasho u kaceen marka idaacaddii kasoo qaad hata baawar shaarankii meesha kama jiro fiiri u fiirso agaasimaha iyo wasiirkii waa isku mid waa hal family maxaa meesha ka soconaa marka marka waxyaabahaasoo kale waxyaabo maynor oo haddii hato hal qoys laga dhigana aan qiimo yahayn laakiin waxaa waaya hasha diidani meele meel meesha deganay wax ka urursataa meelahaas inuu iska toosiyo
maxamed saciid xildhibaana mahadsanid laakiin doodahan duniya qabto oo iid la qabo oo maaragta ah in in in ka qaybgalka la badiyo ayaa ah waxa ugu weyne lagu abuuri kara kalsooni si doodba socota marka ma kula tahay in banaanka la keeno ra-iiswaaruhu uu banaanka soo dhigo dabcan hawshan uu karkarinayo doorasho hadda gacantiisa ku jirto iyo shanta madaxweyne kale dabcan iyo duqa muqdisho in banaanka lasoo dhigo oo la ballaariyo ma kula tahay walaaltay hadda banooniga ruulka markii dhexda marayo in la bedelo ma ahan banooniga marka garoonka intaan la gelin baa waxaa la dejistaa wixii laysku maamuli lahaa iyo frimbigii qof kayn lahaa iyo waxyaalihii laysku qaban lahaa hawshani howl cusub maaha walaal haddii runta la rabo soomaalina ay xaqa ka fikerayso hawshani waa hole hore loo soo qabtay waxa kan ee laga cabaadayoo dhan iyo wax ka daran baa horey u dhacay waan ognahay taasina haddii qof oo maantadan taariikhda ma dheero afar sano shan sano kahor haddii qof oo maantadan taariikhda ma dheero afar sano shan sano kahor bay ahayd hawsha dadkan iyo dad ka daran iyo haddaad dib u laabatid musiibooyin kaleo tan ka waaweyn baa dhacday laakiin anigu ma dhahayo qalad qalad ha lagu saxo melihi dhibaatada meesha taallo waxay tahay ina bacda danni ism ayuu ilaahay yidhi malada qaari waa dembi haddii aad qofkii dee intaan malada waxaan malada waxaan u aqaan waxay tahay waxaan aniga samayn lahaa buu samayn doonaa haddaan ku ihahda kahor anigu waxaa samayn karo anigun baa og qofkani u daaya maanta mandatekii qof baa lagu wareejiyey hawsha ha qabto sida uu arko ilaahayna uu ku og yahay ee uu arko cadaalad inay ku iman karto ha uu qabto laakiin haddaanani ihahdo maxamed saciid maskaxdayda xalaytu markaan seexanayay sidaas baan u fikirayay ma laga yaabaa jaamac inuu berito saa igu sameeyo haddaan idhaahdo dee meesha wax ma gaarayso soomaaliya waxaa dib u dhigay waa alqalbi xumida soomaaliya waxaa dib u dhigay waa inaan danta shaksiga ah laga hormarinayn dadka danta ummadda ummaddan oo dhan waxaad moodaa dib u dhaca jira dhibaatada jirta dib u heshiisiinta dhabta ah ilaa iyo hadda dhicila guddi walboo la magacaabo nooc walbuu yahay oo shakiga iyo balaayada keenaya hor u socod dadka raba ayaa aad u yar dad badan baa dad badan baa ku liibaanay waxa kani inay mar waliba dawareeg ay noqoto inay maxaan dhahday noocyo kale ay noqoto taasina waa dhibaato soomaaliya run ahaantii dib unu dhigaysa aan hore walaalow dee hadda dadka waa stakeholderskoo dhan oo soomaaliya waaba aragtaaba yaa ummadda soomaaliyeed boqolkiiba sagaashiyo sagaal dibadday joogaan yaa wareysanaya waa dad yar ayaa meeshani ku jira ha noqdaan mucaarad mise ha noqdaan maxaan dhahday muxaafid ha noqdaan waana xaqiiqo jirta weyn walaal waxaa taasayna ahayd waxa anaga in badan aan ku dadaalnay guddiga maxaan dhahday walaashay xaliimiirayna run ahaantii aan aad iyo aad ugu taageersanan guddigaas yaan la ilaabin madaxweynihii horaa dhisay intaas buu soo socday recommendation bay keentay recommendationkeeda maanta laba bilood baa ka dhiman howlihii qaar lagu qaban lahaa waxa kanood aragtidoo dhan waxaad moodaa in ummadda soomaaliyeed ayadu ay isxagaldaaminayso lugaha lays haysto qof walibana uu keliya ka fikiraya war aniga maxaa ii roon meeshan hadday wixii aan rabay ay igaga soo baxayn dee ummadda kale ha halaagsanto ay leeyihiin marka intaa waa inaan dhaannaa wax badanna waa inaan ka baranaa taariikhda lasoo dhaafay haddii kalena godkii aan ku soconno godka aan ku soconno kii hore ayuu ka daryaa run ahaantii
horta wasiirkay waa mahadsan yahay dad ayaa jira ku naaxo yiri balaayada ku naaxo sideedaba colka raba inay dadkaas waa kuwa haddaad tirina in yar maaha inta kale dhan soomaalida aniga taas ma aaminsani dadka dibadaha jooga horta qof walba asaga si tabarucaada naftiisa halkan ku keenay kan dibadda joogay inteeda badan dibadana ka wada nimid waxaan u diyaar garownay nolol iyo geeri inaan udhaxayno marka horena u dhaxayna laakiin hadda ay si halisteedu badan tahay xamar annagaa nimid annagaa lugeyna ku raadsanay inta halkan wax xil ka qabatayna waa la mid marka nin dibadda joogaa horta raba in gurigiis kursi intii loogu geeyo london loogu geeyo ama meel kale uu joogo loogu geeyo soomaali uu nasteexo u noqdo taas horta meesha igulama jirta aniga ma muuqato dadka meeshan jooga way dadaalayaan laakiin qofka dadaalaya wax waa ka qaldamaya kan wax ka qaldamaya waa midaan dadaalin marka taas waxay ila tahay meeshaas inaan aan u leexino midda ah saaxiibkay aad wuxuu ugu celceliyey guddigaas waqtigii ay qabteen nin reer muduga laga sheegaa leeyahay lax lax nin ka xadaya maxkamad loo geeyo markaa laxdii ninkan waa ku dhaaranaya kitaaba lagu marinaya waa diiday in marka matuugaasaan lax ka dhaarsaa yii afku kucunu kuleeya kuma arag ma af kalu igu sheegaya horta annagoo guddigaas uu guddiga aan aragnay dhaqankiisa aan ka shakinay mandatekiisa wuxuu ku egyahay mandatekiisa wuxuu ku egyahay fiiri guddiga horta inuu qaldanaa waxaa ku fahmaysaa mandateka guddiga wuxuu ku ekaa julaay sanadkaanu ku egyahay sida qodobkiisa sagaalaad ee guddigaas sharciga lagu dhisa ku taalana guddigaas xataa looma cusboonaysiin karo dadka guddoonka ka-ana mar kale uma tartami karaan guddigaas dadka inay indhaha furaan dhigahana furaan annaga soo jeedjeednaa moogtahay alaabta la yeerinaya aqli soconaya maaha guddigaas marka ma doorashada ma waxay qabanayaan waktigooda waxaa jira wax badanoo maxamed toddoba labaatankii december ay ku ekeed xildhibaannimadaada weyna xildhibaannimo doodan u qaybgelaysaa marka wax badan aniga waxaan waxa ii furan inaan mar kale tartami karo ilaa xildhibaan kale imaadan inaan aniga sii joogayo meesha laakiin sharciyad inaan meel marino anaa kasoo horjeesana habeen maalin sheegaya inuu xilkeyga dhammaaday ilaa xildhibaan kale u imaado laakiin meesha dee haddaan iska tagana qofka lama dooranayo laakiin guddiga maya guddiga specific way shaki guddiga qodobkiisa sagaalaad ee guddiga waxaa ku qoran mudaxileedkiisa hadduu dhammaado looma cusboonaysiin karo xataa ereygaasa ku qoran looma cusboonaysiin karo ismana sharaxi karaan madaxda guddiga waa inaad attentionka dhegtaada u dhigtaa marka aniga laima dhihin xildhibaanka hadduu ka dhamaado uma sharaxi karo mar kale uma tartami anigu waa u tartami karaa marka guddiga daas daas waa ka duwan tahay guddiga sababta guddiga waxaa laga rabaa guddi saddex qof laba qof ah ayaa laga rabaa laba iyo toban milyan inay u cadaalad falaan marka sababta loo adkeeya restricted looga dhigay aniga ma joogin laba iyo toban- laba iyo toban- laba kun iyo laba iyo tobankii guddigaas markii la dhisay anu qayb kama ahayn siyaasad soomaaliya qayb kama ahayn dadkii dhisay ayaa waxay ku saleeyeen in si transparency loo helo laakiin guddigii ayaa waxay go-aansadeen in een, dad alle iyo dadkii ay la shaqaysan karaan ay la sii shaqaystaan marka taasaan anagu ridiidnay gudoomiye iidla cadaalada kasoo shaqaysa maxkamadda saraad gudoomiye kasoo noqotay sidee lagu heli karaa daban gebagabada aan nimaadno isjiijiidkan doodan ee sanad ku dhowa soo socotay toddoba labaatankii ee, sanadkii tagay laba kun iyo labaatankii bay soo bilaabatay hal baan u baahnaa marka sidee guddi cadaalad fala oo soomaali ka dhex yimaado lagu kalsoonaan karo bal adoo garsoorka cadliga ka eegay see lagu heli karaa
walaalo horta guddiga aynu maanta aynu gacanta ku haysanay iyo guddiga aad ka aad ka hadlashay ee ah guddi cadaalad ku dhisan een, isma laha marka laleeyahay guddi cadaalad ku dhisan oo dhexdhexaada oo een, dad kalsooni- dad soomaali baa noqon lahaa marka see lagu Wa- waxa weeye waa in marka hore waxaa le- waxay ahayd xeer in lagu dhisaa bay ahayd hadda kasoo qaad guddigii hore xeer bay ku dhisnaayeen awoodahooday tilmaamayeen xukuumadday ka madax banaanaayeen maaliyad ahaan bay kaga madax banaanaayeen siyaasad ahaan bay kaga madax banaanaayeen waxay kaga madax banaanaayeen go-aan qaadashay kaga madax banaanaayeen marka guddiga la doonaya horta guddiga caynkaasa iyaga eh, guddigii hore ma qaban karaan doorashadakan sababta waxay tahay iyagu waxaa loogu talagalay oo xilkoodii waajibaadkoodu waa inay qabtaan doorasho toosa oo ay xisbiga ku tartamayaan maanta ma hayno doorasho toosa oo qof iyo coda ma hayno doorasho xisbiga ku tartamayaan habe yaraatee waa doorasho ka duwan doorashadii waa doorasho dadban Eh, taasi waxa weeye waa caqabad iyaga hortaagan oo ka saaraysa meeshii Ka- arrinta madaxweyneedkooduna waa arrin kaloo iyaguna eh, caqabad kale ah laakiin war doorashadan maanta aynu joogno ee dadban sidee baynu ugu heli karaynaa guddi doorasho ina hagaa- oo eh, hagaagsan oo xaaladdan inaga saarta taas waxaa kow u ah waqtiguna waa yarga Ha, waqtigan waqtigan waa yaryahay kow waxa uu ahaa miftaaxa u haya kalsoonida uu abuuray ra-iisul wasaaruhu taas waa qodob weeyaan waxa kow wa- waxaa miftaax u ah maxay wadatashi iyo iyo tala wadaag la isugu yimaado le war maxayn yaallaa talabadana la qaadayaa oo aan cidin aan wax kala jiidan waxaa wa- waxaa si eh, eh, doorashadii hore ee labadii kun iyo lix iyo tobankii eh, madasha maam- eh, ayaa gacanta ku haysay madaxweynuhu tartamu ahaa ra-iisul wasaaruhu tartamu ahaa ee, ma- ee, madaxda maamul goboleedyadu daraf bay ka ahaayeen laakiin maxaa meesha yiilay talaa meesha tiila mar walba oo talaa go-aan laguda gaarayay iminka waxaa muuqata ee, inaantaasi meesha aanay oolin Ee, madaxweynihii iyo ee, ra-iisul wasaarihii baa la siiyey xilkii iyo waajibaadka la siiyey kalsooni baa la siiyey hase haatee waxaa muuqata oo ummadda soomaaliyeed ay taalla oo aan mala ahayn wasiir hadda mala maaha oo xaqiiqo ah in aanay meesha taalla faragelintii ee, mada- madaxweynuhu oo aanu ilaa iyo iminka aanayna odhan karin tallaabo kasta tallaabo kasta uu ka madax bannaan tahay ee, ee, madaxtooyada iyo daba marka garsoorka laga hadlayo mal wax laguma xukumee madaxweyne hadduu meel fagaara yiri ra-isul wasaarahan ku wareejiyey maxaa doodahood haysaan oo ku doodaysaan aaba aaba ka soo qaadanaba in faragelin jirto waxaad ma jiraan ha wax cad baa jira Haye.
wax jira oo Qur'aan aan- u sheeg.
oo wax cad oo aanu aanu jirnaa oo aanu haynaa oo- oo aan oo aan oo aanu qoladeeda reer somalilan haynaa in eh, ay guddigii uu ra-iisul wasaaruhu eh, magacaabay ay yidhaahdeen saddex kiis baa jira oo aan u baahannahay in laga eh, in ay ka go-aan gaadhaan ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha aqalka sare iyo eh, ra-iisul wasaare ku-xigeenku ilaa iyo iminka madaxweynaha diiday arrintaas talabada in la qaado wuxuu ku khasbay inaan talabada la gelin laakiin isaga loo daayo Ra- ra-iisul wasaaruhuna wuxuu ku dhiiran waayey inuu isugu yeedho gudoomiyaha aqalka sare een, iyo Marka waa arrinta reer waqooyiga oo dadka si gaar ah ugu Waa- waa khusaysan.
tusaaladi weydiisay waa tusaaladi weydiisay haddii la- haddii gudaha loo sii galo maxay dib ugu dhacday eh, galmudug oo ilaa iyo maanta ay saa wii socotaa qayb buu ka- qey- qayb buu ka noqonaya oo saa loo soo saaraya daba galmudug Marka- marka soo dhamaystireen listoodana waa- wa- waa- maxaa waa- maxaa keenay maanta inay maanta soo xalay inay soo saaraan maxaa keenay taas the point xaqiiqadu waa caynkaas weeyaan marka waa wax nool waa wax nool weeyaan Eh, marka waxaa la- waxaa la gudboon oo waxay tahay in eh, haddii madaxweynuhu tale ku leeyahay inta kalena talaha ku yeelato Eh, ama ha noqoto musharaxiinta ha noqoto ama ha noqoto eh, civil society ha noqoto barnaamijyada ha noqoto dadka kale ee kaalinta kuleh aan eh, gudoomiyaha aqalka sare talaha ku yeesho Eh, cid walba talaha ku yeelato taladii ha- taladii ha furaato Eh, ha ha noqoto waxa nin waliba uu waa- waa- waa- hareeraha laga joogo ha noqoto Ee, duniya toddoba tobankii sebtembar qodobaad ku lahadeen muuqdo oo bulshada rayidka iyo doorkooda toddoba labaatankii may wax ma ku- ma cad doorka bulshada rayidka ku leeyihiin
doorka mar walba waa la sheegaa waxay la mid tahay teta percentageka koontada haweenka waa la qoraa laakiin micnaha wax xoojinayo ama waxa u fadhiyo waa aragtay toddobada ninoo fadhiya haween maku jira axsan hata makusoo dareen wasaaradda haweenka marka horta meeshaan haddaan dib u noqdo wasiirka iyo xildhibaankayga arrinta ka dhawaajiyan guddigan madaxa badan guddigan madaxa badan isagoo joogo oo wax walbaba samaynayo oo guddoomiyihii markaas jiray jawaare uu toddobiiyo tobankii bishii uu yiri tii yay nagu dhicin lix iyo tobankii hadda ha laga bilaabo oo afar biloodba ay ribood geynayaan ayaa laga tashtay guddi farsamaa la samaystay oo haddaba amukata dhigay uu ku jiray oo qeybka ah oo xasuusana haddana uu ku jiro farsamada aa la sameeyey yaan la isdhatirin marka waxaa two thousand eighteenka waxaa la iskugu tagay baydhabo heshiis doorashaa la sameeyey oo qaab four point five ka ku dhisan dadban weligeed weligeed lagama run sheegin one man bubble meelaha waa laga sheegaa runta markaa isu sheegno laakiin dhaqanka dhaqanka tanaa lagu heshiiyey two thousand eighteen in axzaab laga dhigo in muxuu four point five ka lagu saleeyo intay ka baxday annaga naftirkeena bulshada waa ka jiifanay runta marka soomaaloo dhan way ka jiifanay eedda aan wada qaadno eedda aan wada qaadno waa laga wada jiirtay guddigaana isagoo joogaaba laga tashay duniyaad baad umaadsantaa markay soo jeedinayeen qodobka yar oo ku tusaay waxa dhuuse mareeb wan markii laiskugu tagayo ama two ay xaliima soo jeedisay july ay soo jeedisay ay baarlamaanka tagaysay mar xeerihii fadhaal kala tageen waay two thousand twenty maxaa la qaban karaa afar sano hor soo dhamaata wax la qaban waaye hadda ma la qaban aad baad umaadsan tahay min hal daqan qaadano maxamed saciid halka ugu dambeeye fikiraad jeedin laheed lagu heli karo doorasho hufan oo lagu kalsoonaan karo maxay kula tahay walaal wax walba horta bayska waa inay ka samaysnaadaan markii annagaba aan fikirkayaga bil walba mise sanad walba u isbedelayo wixii aan ku heshiinay xitaa aynaan fulin karin sababo nooc walba ay ahaato waxa weeyaan endika outcomeka wuxuu noqonayaa mar waliba wax qaldan annaga wax kale waan aragnay waan naqaanaa waxa loogu gudbi kara waxay tahay waa xaqiiqo institutionadan in la dhiso in aan isjijiidkani waxaani ay dhamaadaan ada ukaada ukaada ama kuu sheegay anigu hadda laba bilood baan haystaa labada bilood xitaa road mapka aan kaga baxayna qof alla hodaysto tiibaaba xitaa la la-yahay oo aad arkaysid qof waliba inuu wax ku bayriyo rabaa mideeda kale mid aan kuu sheego haddii gurigan aan dhisaayo aan idhaahdo mid waliba dhagax meel ka keeno guri qurux badan ma noqonaayo laakiin marka hal hal injineer loo daayo injineerkaas ayaa gurigii nuuraya soo saari kara mise mid xun ha noqdo intaan uusan xumaanin oo la arkinna qaylada ha la joojiyo ha loo daayo qofka inuu si saxa u fikiro ra-iisul wasaaraha hawshani maanta gacanta ku haya aan u wada dayno arrimahan kale maladana aan meesha ka bixino maladu way dhooban tahay qof walbaa iska maleeya muqdisho halku muxuu ku jiraa xalka wuxuu ku jiraa warka khulaasadiisa xalka waxa weeye guddiyada inta ka dhiman in naafila soomaaliya ay faraha kala baxdo in shaqadii si toosa loo abaaro maya aniga say ila tahay maahae waa sida ay tahay wey hadda waxaa caddayna hadda caddayna ay weydiiseen hirshabeelle guddiyada laga soo saaray golay wasiirada soddon iyo afartii ay soo saareen kan hirshabeelle ka tirsanaa waa laga diiday waxaa lasoo saaray shalay lasoo bandhiga ad arkaysa caddaymo ah weliba ninkaa in maxkamad lagu saaray keliya inuu bulshada shaqaalaha rayid ka tirsanaa maahe inuu laba mushaar qaadan jiray in laga soo saaray ma taasaana caddayn u ahayn fila soomaaliya gacan ku leedahay marka caddaymahan waqtiyaa nooga dhumin caddayn waa haynaa filla soomaaliya inay iska dayso doorashadana way sahlan tahay markaas xaq waxa weeye waa in waxa laga maarmaanka la waxa laga maarmaankana waxay tahay guddiyada in laga leexdo doorashadiina sidaas aan ku galno halkana waa taas guddiga halku muxuu kula jiraa halku laba mahe waa mid ra-iisul wasaarihii baa hawshii loo dhiibay xilkii haya waxaa laga doonayaa ra-iisul wasaare go-aamadu ka soo baxa laba mid weeya inay yihiin wax lagu wada kalsoon yahay oo heshiis lagu wada hayay oo dadkii ka wada talageliyey oo saad kusoo saaro inay jirto hay-ad looga looga looga ambiil qaata oo go-aamadii uu soo saaray la horgeynaya looga dacwoonaya oo dabadeedna ku samaynaysa dibiogiska samaynaysa saxaysa haddii aanay jirin maanta oo aynan haynin hay-ad looga dacwoonaya ra-iisul wasaarihii oo go-aamadii uu soo saarayay ku samaynaysa dibiogis oo dabeedna qaraaro kusoo saaraysa oo ay kama dambays noqonayso loo wada dacwoonaya haddaanay jirin ra-iisul wasaaruhu ha ogolaado inuu wax dhegeysto ha ogolaado inuu tashado dadka la tashado barnaamijkii faaqidaada toddobaadkana waa naga inta waxaan mar kale u mahad celinayaa martida barnaamijka oo kale ah duniye maxamed cali duni carshaan oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed ibraahim iidla suleymaan guddoomiyihii hore maxkamadda sare soomaaliya xildhibaan maxamed xasan idiris oo ka tirsan golaha shacabka iyo xildhibaan maxamed siciid oo ka tirsan isla golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya barnaamijku idinkaga imaanaya muqdisho waa cabduqaadiro kooda leh nabaday
waa hagaag dhegaystayaal aad buu u mahadsan yahay waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijkaasi faaqiidada toddobaadka nala socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington markana aanu ku yara nasanno heestan heestaasi ayaanu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddayadii fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay tan iyo intaannu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaannu idinku wada dhaafaynaa nabadgelyo